أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hurnimo ugu doorka roon dowladdaasi libiyadda maraykanka ayaa soo saartay go-aan cusub oo ka dhan ah soomaalida ku dhaqanaa dalkaasi maraykanka howlgallo loola beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya madaxa kooxda iridada soomaaliya ayaa ku cataabay in dowladda iridada imaaraadka carabta ay si xun ula dhaqantay maamulkiisa dowladda kaafiradda etoobiya ayaa ugu baaqday kooxda iridada soomaaliya inay joojiso go-aanada ka dhanka ah dowladda imaaraadka carabta dibadbaxyo looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga jubbada hoose wilaayadda islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askarta habeen ah oo ka soo baxay safka cadowga horumar ballaaran oo dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka booco ee dhaca wilaayadda islaamiga hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii jiriguna ay tahay shan iyo labaatanka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa soo saartay go-aano cusub oo ka dhan ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadane cabdulaahi cali yare maamulka trump ayaa ku dhawaaqay inuu joojinayo xaaladda ilaalinta kumeelgaarka ah ee loo yaqaano t b s ee la siin jiray dadka ka soo hayaamay deegaanada soomaalida taasoo u fududeynaysa in kumanaan qof laga soo tarxilo dalka maraykanka xogayaha amniga gudaha maraykanka haweeneyda lagu magacaabo christinom oo arrintan ka hadashay ayaa sheegtay in xaaladda soomaaliya ay hagaagtay islamarkaana aanay haatan buuxinin shuruudihii soomaalida lagu siin jiray nidaamka t b s go-aankan oo u muuqda mid uu maamulka washington marmarsiyo uga dhiganayo tarxiilka soomaali badan oo ku nool maraykanka ayaa ku soo aadayay xilli trump si cad u sheegay in uusan rabin in soomaalidu ay soo galaan dalka maraykanka nidaamka ilaalinta kumeelgaarka ah ee t b s ay dhicistiisu ay ku astaysan tahay toddobiyo tobanka maarso wixii muddadaas ka dambeeyana waxay ka dhigan tahay in qof kasta oo barnaamijkani khuseeyo uu maraykanka ka bixi doono haddii aanu helin wax aqoonsiyo oo kale mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee gobolka minnesota oo dacweeyey xoghayaha amniga gudaha maraykanka ayuu donald trump uu si adag uga hor yimid isagoo wacad ku maray inuu qaadayo aargudasho ka dhan ah mas-uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga trump waxa uu cambaareeyey hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee minnesota wuxuuna sheegay in saraakiisha socdaalka iyo kastamka ee ice ay doonayaan in gobolka ay ka saaraan waxa uu ku sheegay dembiiliyaasha halista ah oo uu la jeedo dadka soomaalida ah si kastaba ahaatee xaaladda soomaalida ku nool gudaha dalka maraykanka ayaa sii cakirmaya tan iyo intii uu donald trump la wareegay talada dalkaasi islamarkaana uu qaaday tallaabooyin uu ku beegsanayo dadka soomaalida ah isagoo ku tilmaamay inay yihiin qashin aan mudnayn inay sii joogaan gudaha dalka maraykanka mahadsanida cali yare howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar saf ballaaran oo isugu jira dagaal toos ah iyo weerar madaafiica ku qaaday saldhigyada maleeshaadka kooxda ardada iyo ciidamada murtadiinta jabuuti ku leeyihiin magaalada beledweyne waxaana jira khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraradaasi dhanka kale wilaayada baay mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday guri uu deegaanka awdiinle ee wilaayada baay ee ka degan yahay gudoomiyaha maamulka aridada deegaankaasi waxaana jira burbur xoogan oo soo gaaray guriga iyo maleeshiyaadkii halkaasi ku sugnaa sidoo kale xalay mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta nisa oo roondo ka waday gudaha magaalada baydhabo waxaana jira khasaare gaaray maleeshiyaadkaasi madaxa kooxda ardada soomaaliya ayaa ku cataabay in dowladda imaaraadka carabta si xun ay ula dhaqantay maamulkiisa sida uu ku waramayo marwaan maxmed xasan sheekh maxamuud oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey waxa uu salku ku hayo khilaafka kala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta kelimad uu jeediye xasan gurgurta ayuu ku sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay si xun u bahdishay kooxda riddada ayna ula dhaqantay sida koox liidato aan jirin xasan sheikh ayaa dowladda imaaraadka ku sifeeyey mid halis ku ah midnimada soomaalida islamarkaana gacmo kala duwan kula tacaamusha maamulada dalka ka jira oo ugula jeedo maamulada ashaadala dirada ah ay dabalidafyada isla yihiin waxaan rabaa in aan dadka soomaaliyeed u caddeeyo in dowladda imaaraadka carabta aan la lahayn xiriir wanaagsan oo dhankeenna aan u galnay si niyad samaan ah nasiib darro dowladda isutagga imaaraadka noolama dhaqmin sidii dowlad mid ah oo madax bannaan intaas kadib weli maynaan degdegin ee marar badan ayaan ka dalbannay dowladda imaaraadka inay noola macaamilaan in aan nahay hal dal oo madax bannaan mas-uul ah ayna joojiyaan habka docfaruurka ah ee ay albaabada kala duwan uga soo galayeen dalkeenna ayagoo ku kacaya arrimo aan mararka qaarkood ka warhayn dowladda federaalk ee soomaaliya kana dhex fulaya soomaaliya gudaheeda dhinaca kale shirkadda dekedaha imaaraadka ee d b wall ayaa ganafka ku dhufatay amarkii ka soo baxay kooxda riddada ee farayay in imaaraadka isaga baxaan dekedaha kismaayo boosaaso iyo berbera mas-uul u hadlay shirkadaha dekedaha dubay ayaa u sheegay wakaaladda wararka royters in warka ka soo baxay muqdisho uusan iyaga khuseyn islamarkaana ay kasii shaqayn doonaan dekado ay ka mid tahay berbera mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa u sheegay warbaahinta laga leeyahay maraykanka in dowladda imaaraadka ay kala shaqaysay aqoonsiga ay siiyeen maamulka isku magacaabay somalilan ee ka jira gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya mahadsanid marwaan dowladda xabashada etoobiya ayaa ugu baaqday kooxda riddada soomaaliya inay joojiso go-aanada ka dhanka ah dowladda imaaraadka carabta faahfaahinta warkan waxaa haya casaam carafaat safar wakhti kooban qaatay oo magaalada muqdisho uu ku yimid taliyaha sirdoonka etoobiya ridwaan xuseen ayaa digniin loogu diray kooxda riddada xasan guurguurte safarkan taliyaha sirdoonka etoobiya ayaa ujeedkiisa u ahaa in xasan guurguurte uu ku wareejiyo fariinta uu ka siday abiy axmed taas oo kooxda riddada soomaaliya toosa ugu socotay madaxa sirdoonka etoobiya ridwaan xuseen ayaa shir saacad qaatay la yeeshay xasan guurguurte isagoona gaarsiiyey fariintii ka timid abiy axmed fariintan abiy axmed ayaa la sheegay inay ugu baaqaysay kooxda riddada xasan guurguurte inay hoos u dhigaan xiisadda imaaraadka kala dhexayso islamarkaana u diyaargaroobaan wadahadal dhex mara labada dhinac fariintan ayaa sidoo kale la sheegay inay raacsadeen in haddii guurguurte uu diido in xiisadda la xaliyo ay dowladda etoobiya si rasmi oola safan doonto imaaraadka oo ay xaliif la tahay wararka ayaa sheegaya in xasan guurguurta uu aqbalay fariinta digniinta ooga timid abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya waxaa saacadihii lasoo dhaafay cirka isku shareeray xiisadda u dhexaysa imaaraadka iyo kooxda riddada soomaaliya taas oo ka dhalatay kadib markii kooxda riddada soomaaliya ay sheegtay inay kala laabatay dhammaan heshiisyadii ay kula jirtay imaaraadka carabta dibadbaxyo looga soo horjeedo fargelinta sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga jubbada hoose cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan eegaya dadweyne aada u fara badan ayaa isugu soo baxay degmooyinka kamsuumo iyo xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuwaas oo soo bandhigayay dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin faragelinta yuhuudda ee gobollada waqooyi ee soomaaliya iyagoo ku dhawaaqayay ereyo kasoo horjeeda ficilka yuhuudda haddaan ku horeyno degmada kamsuuma waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah oo ay horkacayaan qaar ka mid ah waxgaradka wilaayada gobolka culimo iyo abwaano intaba waxayna soo bandhigayeen diidmada ay diidan yihiin aqoonsi ku-sheega yuhuudda ee gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya waxaan joogaa degmada kamsuumo ee wilaayada jubbada hoose haddii aan dareenkayga cabiro horta aad iyo aad ayaan uga xumahay aqoonsiga ay yuhuudda aqoonsatay somalilan ninka markuu ku aqoonsanayo ama dowladda markay ku aqoonsanayso horta waa ayada in la aqoonsado yuhuudda ayadaanba aqoonsi laheenbo adduunku shan qaaradood weeyo hal qaarad ay degan tahay iyo hal qaaradoo laga aqoonsan yahay ma jiro maanta insha allahu tacala waxaan isugu nimi banaanbax aan ku cabireenno dareenkeenna diimeed iyo kiina dhowleedba biidnillahi tabaaraka wa tacaala haddaan nahay dadka muslimiinta ah soomaaliya waxaan diyaar u nahay geyigeenna soomaaliya yahuud maraykan faransiis shayaadiin gaaloo dhan murtadiin inays marba ku laadin intayba nafta noogu jirta insha allahu tabaaraka wa tacaala yuhuud haddee umalaynayso soomaali inay kasoo horeyso biyi qabow biyi qabow kama soo horey soomaali qoorta ayaa laga jarayaa walaalaheen falastiin waxay ku heysay hadday inta la imaaday ma soomaali waxay tahay ma garanayso soomaaliya aqoon uga dhiman ayadoo ordeyso ay bixi doontaa insha allah dhinaca kale degmada xagar ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa iyana ka dhacay banaanbax ballaaran oo la mid ah kuwii ka dhacayay gobolka jubbada hoose waxaana bulshada qeybaheeda kala duwan ee kasoo qeyb galay dibadbaxan ay muujinayeen sida ay uga xun yihiin tallaabada guracan ee yuhuudda wixii ilaahay subxaana wa tacaala khayr uu noogu sheegay rasuulkana khayr uu noogu sheegay wax ka fiican oon raadinayna ma jirto midnimadu iyo walaaltinimadu waxay ku jirtaa wada socodka haddii la waaye waa un jaxiimo iyo cadaab anigoo ku hadlaya dhallinyarada degmada xagar waxaan ka soo hor jeednaa yahuudda ee dalka soomaaliyeed soo sheegatay dalkan wax badan ayuu soo maray gaal walbana wuu isku soo dayey waynu suurtogeli waasay yahuudna naceeb diiniyan ah oo alla subxaana wa tacaala uu sheegay oo rasuulkeennana uu sheegay ayaa naga dhexeeya jid maa tashaa'u min albixaari fa baxrunaa xirmun calayka wa fi lxaraami alma'hamuud allahu akbar anigoo jooga degmada xagar oo ku nool walaayada jubbada hoose ma ogolin waxay wadaan yuhuuddu ceel hoor wuxuu wadana ma rabno ma doonayn annaga yuhuud dalkeen annagaa iskale annaga soomaaliyaa nahay yuhuudna ma soo gasho mana rabno mana doonayno yuhuud anigoo ah dareenkayga ku nool jubbada hoose degmada xagar dooni mayno yuhuud waxay waddo inay waddankeena imaaddo taaka inay naga qabsato ma rabno yuhuud inaan waxaan rabna booskaada ugu tagno maadaama ayna soo gashay dagaal culusaan qaadaynaa toddobaadkan waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka dhacayay dibadbaxyo ballaaran oo bulshada muslimiinta ah ay uga soo horjeedaan faragelinta yuhuudda ee dalka soomaaliya xilli hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqeen jihaad ka dhan ah yuhuudda soo duushay mahadsanid walaalka bukhaari wilaayadii islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askarta aybiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkani ku tuntuunsanaya degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay muddooyinkan waxaa si aada u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ee ka soo baxaya safka cadowga allaah kuwaasoo allaha uga toobadkeenaya ficilka gaalnimo ay ku dhaceen toddobaadkan sii dhammaanaya waxaa siyaabo kala duwan xarunta maamulka islaamiga ah ee degmadaas loogu soo bandhigay ilaa saddex askari oo toobadkeenayaala oo ka soo baxay safka murtadiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa tawxiidka u qabtay askartan oo ka kala yimid magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo taa'ibka koowaad ayaa lagu magacaabaa cusmaan cali xasan isagoo waraysi gaara siiya andalus waxaa ugu horeen uu ka sheekeeyey qaabka ugu biiray murtadiinta tababarka uu soo qaatay iyo nolosha maleeshiyaadka hirdada bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa lalaa cusmaan cali xasan muqdisho tababarta caqaqaadad amara koowaad cadiisa islaamay afar boqol iyo anaga konton ahayn soomaali iyo turko afar bilood iyo toban shan habeen waxaana la geeyey meel shabeellada hoose buulanaagi la dhahayo lamberlexedan ardeed ka taallaya aad muddo laba bilood iyo meelahaas ay dhexjir magaaladu iska dekan bulwid dhibdeed u keysanaya shacabka soomaaliyeed oo meelbakas dhuwa muslimiin meelbakas sala xiriirayo may waqtigaada adile waay haddaad dukatid haddaad iska dhaaftid qof wax ku amarayo duko ku dhahayo ma jiro dhaqankooda waa nimankaas dhaqankoo dhaqan gaal waaye rag mogtahay haddaad dukada haddaad dukanayna dhaqankoo dhaqan gaal waaye hada waa fahmi kartaa waa taariku salaad diinta ku furteen dadkaas waa dhib badan yahay dad haddaa diinta haddaa ku furto shacabkanan waa waa dhibaateynaya shacabkan meeshan joogan waa dhibaataa qabaan inaad garab la siiyo oo muslimiinta inaad soo dhexgashay oo garab u baahan toobadkeenaha labaad ayaa lagu magacaabaa cabdulaahi xuseen xaaji taa'ibkan wuxuu ka mid ahaa ciidankii hirdada ee tababarka ku soo qaatay dalka eritereya kadibna lagu soo shubay furimaha dagaalka ee gobollada dhexe isaga ayaana inooga waramay maraaxiishii uu soo maray intii uu ku sugnaa deegaana ka tirsan gobollada dhexe abdulaahi xuseen xaaji ciidanka ilaalo qaran niyow horta tababar dhowr sana aan kasoo qaatay meesha elitria kusoo qaatay elitri dhowr sano tababaraa kusoo qaatay wadankaa imaaday niyow aday ku dhawaad afar sano macalimiin gaalaana tababaraysay kadib markii dhowr sano macnaa macalimiinta gaaladana tababarayeen aa soomaalina loogu wareejiyey hornew dalka dadkii diinta u tababarinaysiina la dhaha neow shan kun iyo shan boqol qaar waana waa la reebay qaar waxaa waaye deen dad xanuunsan iyo waxay isugu jireen dad oo waxaa waaye deen tababar qaadanin kuwaas waa la roo waa lasoo reebay kuwa kalena waa lasoo qaaday adii laba kun iyo hogaa lasoo qaaday labada kun intee la keenay xere ah neow meel la dhahay jenaraal gordon xere neow dagaalkii koowaad waxaa waaye deegaanka daaranima kii ugu horreeyey dagaal oo ciidankana ku bilaabanaya kaasuu ahaa waxaa ugu dambeeyey macnaa dee misguwa iyo aadanyabaal
aadanyabaal ciidankiina uu ku jiray kuwii ugu dambeeyey waa ku jiraan taa'ibkii saddexaad ee lagu soo bandhigay degmada buulafulay ayaa lagu magacaabaa cabdilfataax cali nuur waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada isagoo cadowga kaga biiray dhanka magaalada baydhabo wuxuuna tababar ku soo qaatay islamarkaana uu qayb ka ahaa ciidankii riddada ee lagu soo tababaray dalka turkiga wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka ay wajahayaan shacabka ku dhaqan deegaanada cadowga allah ay kaga sugan yihiin wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya cabdifataxal nuur ciidankan oo militariga military force gaar ahaan meel laraha ciidankan leero gorgor baydhabo kadibna dee meel larahay xero turki sooma ka haroone xero turki sooma tababar ka qaaday adadana turkiya lanin sii qaaday ada urura jaray ururaara tababarday shaqa goonna ee meel larahay dee horta guud ahaan ciidanka walwadahay kubaadana anina mayban badanahay staff ha taliya staffan ahay guud ahaan horta shacab soomaaliyeed meel larahay ulays haysada marka ilaahay ulaysku ku dulqaada diban hadee macnaha qofka jirta lanjeysadow garaliska handado waxyaaba badana jiraan oo muuqdan garsanayn saddexdan askari toobadkeenayaasha ayaa si isku mid uga warbixiyey qaabka loo soo dhoweeyey iyagoo ugu dambeyn baaq toobadkeena u diray askarta ay kaga soo tageen safka gaalnimada wilaayada waxaa laii soo dhaweeyey dadka islaamka ah oo qaraabada lasoo xiriiray waxaa leenaya muslimiinta meesha muslimiinta soo aada qof haddaa gaal yahay waa la toosi karaa anaa hal maalaa qaldamay muslimiintan waa isoo dhuweystay sharafta lah aabey hooyaday qaraawaday inaan dhexdood ka dhex noolada rabaa niyaw hadde ninka ilaahay soo xanuuninaya ilaahay ha soo xanuuniyo gaalaminada waxa waa wax ficno ma ah adduun waa la dhimanaya lama noolaanayo marka waxaan leeyahay dadkii oo waxaawaay sideeda camal meelaha macnaha ugu wareersanayo inay iska soo tagaan oo dee dadkooda iyo familkooda islaamka waxooda soo dhexgalaan oo dee danahooda caadiga ah oo hornimada iska raacdaan qurun iyo bilaayo iyo qashin in lagu dhex jiro ma fiicna macnaha dee sideeda oo kale iska soo baxaan leeyahay wallaahi si wanaagsanaa lii soo dhaweeyey cid macnaha dee yahajuubtay mise macnaha hadal igu handadi ma arkin si raaxa leh macnaha dee su-aal jawaab si nadiif ah macnaha dee wax caqabad aan kala kulmay ma jirto si wanaagsan waa la ii soo dhoweeyey muddooyinkii lasoo dhaafay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxaa soo buuxdhaafinaya askarta taa'ibiinta ee allah uga toobadkeenaya ficilka gaalnimo ay ku dhaceen kuwaasoo si cad u sheegaya islamarkaana u soo bandhigaya nolosha dulliga ay ku nool yihiin maleeshaadka kooxda riddada ee dabaliilfyada u ah gaalada duulaanka ku joogta dalka soomaaliya mahadsanid walaalka bashiir ugu dambayntii horumar ballaaran oo dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa deegaanka booco ee dhaca wilaayada islaamiga hiiraan cabduqaadir maxamed rabbaani oo deegaankaasi booqday ayaa warbixintan inooga diyaariyey wafdigan uu hogaaminaya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa howlo kormeer ah iyo nashaadgelin ku soo sameeyey deegaanka booco duleedka degmada beledweyne ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jowladan oo loogu magacdaray nushatul ikhwaan fii rawdaati alqur'aan ee shicaarkeeduna ahaa alqur'aanu xujatun laka ow calayk ayaa waxa ay ahayd mid uu maktabka dacwada ku xaqiijinayay sida ardayda madaarista ay uga faa'iidaysanayaan barashada diinta islaamka xifdinta qur'aanka kariimka iyo funuuntiisa iyo aadaabta waxbarashada ardayga madarasada iyo roodada caynul islaam oo ka mid ah madaarista ka jira deegaanka booco oo aan booqday ayaan la kulmay qaar ka mid ah ardaydii wax ka baranaysay madarasadaas
ما ربك ربي الله ما دينك ديني الإسلام من نبيك نبي محمد
inta aan ku guda jiray booqashadeeda waxaan la kulmay qaar ka mid a ardada oo la imtixaanayay intay ku jirtaa adee furqaan furqaan maa ku jirtaa haye intay xifdisantahay qur-aanka walaa tujaadiluun walaa tujaadiluu waxay ka bilowday xifdisanta maaha maasha allah khayr allah ku siiyo adoo aqrinaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مس- مسلمون sidoo kale waxaan la kulmay mid ka mida mucalimiinta wax ka dhiga madarasada waxa ayna ii sheegtay in ay juhdi badan ay ku bixiyaan sidii ay caruurta soo koraysa u xifdisiin lahaayeen qur-aanka iyo funuuntiisa magacaygu waa muxaarisa madrasatu caynul islaam ama rawdatu caynul islaam waxay ku taalaa deegaanka booco waana madraso muddo dheer soo shaqaynaysay in maantana heerkaanay maraysaa oo soddon iyo sideed ardaya dhigato laba fasal ay madrasada ka kooban tahay fasal alqiraa'a waalkitaaba iyo fasal qur-aan kariimka lagu barto heerkooda waxbarasho mustawahooda aad buu u fiican yahay arday walba mustawihiisa wuu u qalmaan leeyahay rajadeenna aad bay u wacan tahay waxaan rajaynaynaa arday walba hadafkii halkan loo keeno hu- waalidkiisa uu u keeno oo ahaa inuu barto qur-aanka kariimka heerna uu ka gaaro inaan u xaqiijinaa rajaynaynaa insha allahu tacaala sidoo kale dadkii aan la kulmay waxaa ka mid a mid ka mid a waalidiinta oo ii sheegtay in ardadooda ay waxbarashadooda aad ugu faraxsan yihiin isla mar ahaantaana macalimiinta ay uga mahad celinayaan juhdiga iyo dadaalka ay ku bixinayaan ardadooda naciim cabdisalaam maxamed waalidiinta caruurteedu ay dhigtaan madrasatu caynul islaam
waxbarashada caruurtiina ka waran waa sidee xaaladii waxbarashada caruurteena wallaahi maasha allah waxaa isleeyahay caruurtiina si wanaagsan ayay wax u bartaan maasha allah madrasadan waa madrasa fiican ayaa leeyahay macalimiinta waxaa leenahay way mahadsan yihiin ilaahayna khayra ka siiyo maadaama ay ilmaheena si wanaagsan wax noogu barayaan madarasada ayaa aad ii soo jeedatay sida haweenka isxilqaamay ee mucalimaadka ay dhexda ugu xirteen sidii ay wax ugu faa'iideyn lahaayeen jiilka soo koraya ku nool deegaanka booco ee duleedka degmada beledweyne waxaan ka soo baxay madarasada ilaa caruurta ee adkaarta lagu istaago ay si jamaaci ah u wada akhriyaan cabdulqaadir maxamed rabbaani idaacadda islaamiga al'andalus deegaanka booco duleedka degmada beledweyne wilaayada hiiraan aad baad u mahadsantahay walaalka rabaani walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga alandulus xildhigan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu